bsm اllh الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين wslى اllه وslm عlى nabيina mxamed وalih وصaxbih aجmaعiin intaanan mowduuc jadiid u gelin yaa waxaan rabnaa inaan niqaad darsigii horo ee nuux iyo qowmkiisa wixii dhex maray in waxyaalo oo tilmaam ah oo qofkii uu hadhowti ku dhisan karo waxa dambe o imaan kara aan ku ishaaraynaa markii ugu horeysa masalada waxaa weeyaan nuux markii qowmkiisii la yidhi maa naraaka tabacaka ila aladiina hum araadiluna nebi nuux kama uusan dhihin ma dhihin qowmkayga oo aniga i raacay laysuu biaraadil ma dhihin sidii tii hore u yidhi laysa bi dalaala ma dhihin laysa atbaacii araadil ma dhihin marka waxaa suuragal ah in markii laga fiiriyo xagga ijtimaaciyada iyo wakhtigaas dadka ay ku noolaayeen inay ficlan dad hoose ay ahaayeen oo ayaga ay ahaayeen dadka dabaqada ugu hooseyso ilaahayna xaqa uu ku hanuuniyey waa suuragal inay tahay xumayn oo nuux lagu xumaynayo maadaama asigoo asharaaftooda ragga waaweyn ka mid ah ay caayeen inay atbaacdiisana cay u samaynayaanna waa suuragal nuqtadaas horta waxa weeyaan ilaahay ma dhihin dadkaas araadilna ma ahayn ma uusan dhihin nuuxna kama uusan jawaabin marka ilaahay agtiisa araadil inaysan ka ahayn wax cad waay laakiin mujtamacahaan markii loo fiiriyo wakhtigaas dadka hoose may ahayn masemay waa su-aal meesha ku jirto midda kale low faradnaa jadalan inay ahaayeen dadka dadka mujtamaca ugu hooseeyo oo dabaqada shaqaalaha ah ilaahay baaba dadka saas abuuray ilaahay dadka wuxuu u abuuray inuu ugu yeelo sukhriya bimacnaa inay is adeegsadaan dad isku wada dabaqa ah nololkuma socon karto nin musqulqodaa loo baahan yahay nin jid sameeyo nin guri nadiifiyo nin iskuul dhigo dadkiiniba meel baa ilaahay subxaana wa tacaala ku hanuuniye ayib marka waxaase la ogyahay fii kulli اladyaan laga ogyahay in dadka diinta ugu horeeya qaadashadoodu dadka hooseeya inay yihiin sababtana waxa weeyaan ayaga dulmi baa dusha ka saaran qayli kastoo soo yeerto dhegtay u dhigayaan waxay rabaan dulmigan haysato haysto siday ugu badbaadi lahaayeen sidaa awgeed baa waxay noqdeen dadka dadka mujtamaca ugu hooseeyo inay dadka ugu hor degdeg badan ay yihiin walidaalika markuu heraqla la kulmay abuu sufyaan markuu la kulmay yaa wuxuu abuu sufyaana waxaa la weydiiyey heraqla weydiiyey waxaa layidhi nebiga aad sheegaysid inuu ladiinka soo dhex saaray aad diidan tihiin ashraafu nnaasi itabacuuhu am ducafaauhumaas dadka asiga diinta u rumeeya dadka oo ashraafta emiya oo sarsareeya amase dadka ducafadaa qaala abuu sufyaan wuxuu ihi bal ducafaauhum waay liannahu wuxuu u jeedaa bilaal iyo suhayb iyo badigood dadka waa ducafo waay fa qaala hiraqla wuxuu ihi hum atbaacu rusuli warkaad ii sheegtay ninkaas iiga sheegtay inuu nebi yahay ii muuqata buu ihi liannahu markii dib loogu laabto dadka ambiyada dadka dacwada u rumeeyo dadka oo ducafada hooseeya weeyaan dadka saadada ahoo mala lagu magacaabo ma rumeeyaan badanaa dadka xaqa u raacda ma aha lianna waxay diidayaan darajadii ay joogeen mujtamaca ayagaa ugu sareeyo ee maxaan ku iraahdaa hadalka ayagaa dadka u gooyo ayagaa la raacaa hadhow hadday diintan cusub qaataan intaasoo masaalixa ah ku dhaafaysa sidii ay aaminsan yihiin waa ayib marka waxaana ku adag ninkii shalay ra-iiska ah talada goynay haddii nebigan uu rumeeyo talada asiga waa loo goynaya lianna waxya baa lagu maamulaya badela maa kaana qaa'idan yakuunu maquudan nin la hogaaminaa buu noqonaya baynamaa faqiirka waxaasoo dhan wax oo uu haysto uu ka murgaa ma jirto waa mid midda kale dadka ay ku magacaabeen inay araadil yihiin mujtamacaanba haddii aan ka soo qaadna inay hooseeyaan xataa ashraaf ayagaa lagu tilmaami karaa liannahu ninkii caqligiisa rogrogay nebigii ilaahay soo diray noqday awal man aamalo man aamana ninka noqday aan inuu diinta qaatan aan ka taradudin ninkaas waa geesinimo iyo waxaa weeyaan iyo xaqi oo la qaato wax kastoo ku dhacayo walidaalika nimankaas hadda sida bilaal oo kale bal u fiirso dacwadii markii la keenay oo nebi maxamed ilaahay uu soo diray min awaa'ili man aamana buu noqday taasna kuma ahayn jaah ku raadso maslaxo adduunya ku raadsa ma ahayn liannahu dhibka ku dhacayo markuu diinta nebi moxamed qaato yaa ka weyn dulmigii hore inuu ku sabro addoon la leeyahay oo la karaamaynayo oo meel loo dirsanayo dadka la cunay la cabaya buu ahay markuu nebiga dacwadiisa uu qaatayna wixii ku dhacay waanu ognahay in dhulkii oo kulayl ah inta lagu qaatay lagu jiidayay dhagaxyaha lagu duugay asoo nool iyou gaarsiiyey marka taas waxaa weeyaan caqli iyo iyo iyo iyo iyo iyo maskaxba in laga fiican yahay ninkan madaxda ah dulmiga indhaha ka daboolaya wax maba arkayabu nuqtada saddexaad haddii aan faradno oo aan qadarna inayba ahaayeen dadkaas nuux dadka hoose inay ahaayeen arintaas diinta nuux inay qaataan waxay ku keenay diintiisa ma jirto liannahu muhimmada nuux ilaahay ma dhihin diintaanaan kuu diray dadka gaarsii laakiin dadka kale horemari lama dhihi waxaa weeye dadkii diintu u wada bandhigaya dadka madaxda iyo dadka ducafadaba ninkii qaatana waa soo dhoweynaya marka haddii adinka aad qaado wayseen dadkiina mala ah oo madaxweyneyaalka ah haddaad qaado weyseen aqala taqdiir dadkii qaatay daaya intaasaa la isku keeni layahay marka mushkilada waxaa weeyaan annagana kuu rumay mayno dadka adiga ku qaatay diintaada qaatayna dhaafi mayno waxaa weeyaan waa dagaal aan meel looga soo hara aan lahayn ilaa ay marka dambe gaari doonto inay nebiga u soo dhigtaan sida imaan doonto ayib waxaa isweydiin leh dadkaas ducafada ah waxa keeni karo inay diinta dadka ugu horeeyaan maxay tahay waxaa la leeyahay horta ayaga baatilka wax wax indhahooda daboolaya ma jirto qofka markuu kibirka iyo madaxnimada uu iska badiyo waxaa weeyaan wax ma arkay siduu rabana wax uma maqlo liannahu kibirkii baa indhatiraya baynamaa nimankan waxaan ay ka maran yihiin waxaa si fiican u dhagaysanaya xaqana waa u caddaanaya waa mid midda kale waxay aaminsan yihiin dulmiga lagu haay oo mujtamaca ka dhigay dadka ugu hooseeyo inaysan ka badbaadaynin inayna ka badbaadaynin dulmigaas in laga qaado ilaa ina diinkan inay qaataan mooye walidaalika markii oo ay dowladdii hanti wadaagga ahay waddanka soomaaliya ka dhalatay oo la yidhi waxaa weeyaan wixii qabiil ahay iyo wixii dhan waa laga tegay dadkana waa siman yihiin dadkii ugu horreeyo arrintaas soo dhoweeyey oo u gurbaantumay dadka oo mujtamaca ugu hooseeyo layase bay ahaayeen macnaha waxay u arkeen in masaladaas yacni ishtiraakiyada iska reeb waxay tahay xumaan iyo samaan laakiin nuqtadaas nuqdo ayaga anfacaysa inay tahay dadka soo dhowey baynamaa dadkii awal dadka iska sare mari jiray in heblow reer heblow ka dhashay arrintaas inay qaataan waan ku adkaatay sababta waxaa weeyaan dad meeshii ay yimaadaanba aan laga horhadli jirin meesha ugu wanaagsanna fadhiga laga geli jiray talena ayaga goyn jireen markii la yidhi dadkao dhan baad ulamidtihiin dad badan baa hoos ka guuxay iyadoo mabdaca in lala dagaalamo ay ahayd oo waxa meesha ka jiray oo mujtamaca laakiin waxay hanti wadaag keentay lagulama dagaalama diinta islaamka in lagula dagaalamay ahayd oo waxaa lagu zuuliya dulmiga mujtamaca ka jiro ayb marka sidaa daraaddeed ibnu kaiir wuxuu ihi dadka oo ka hor yimaadeen nuux kuna caayeen dadka raacay dad hooseeya inay yihiin ayaga xaqiiqada markii loo fiiriya ayagaa araadil ah dadka xumaanta ay ku sheegayaanna waa ayagaa asharaaf ah buu leeyahay ayib sababtana ay tahay waxaa weeyaan ninkii rasuul raacay oo diin ilaahay qaatay ninkaasaa sharaf leh liannahu waa makhluuq ilaahay ku xirmay ninkaanna waa nin dalaala ku jiro oo sanam uu timir ka sameey buu caabudayaa marka ninkaas waxaa weeyaan nolol oo lagu tiri karo oo meesha ku haya ma jirto walidaalika qaala cabdiraxmaan isicdi wahum fi lxaqiiqati alashraafur dadka araadil ay ku magacaabeen waa ashraaf wa ahlulcuquul ayagaa la dhihi karaa aladiina inqaaduu lilxaqi u hogaansamay walam yakunuu kalaraadi aladii yuqaalu lahum اlmala aladiina itabacuu kula shayطaani muriid mariid wاtakhaduu aalihata min alxajari wاshajar yataqarabuuna ilayha wayasjuduuna laha fahal taraa ardal min haulaai waahas ninkii dhagax ilaah ka dhigtay iyo geed markaa xoolo u qalayo dhaqaalan u qadimayo oo geed wax weydiisanaya ma ninkaasaa ardil ah mase ninkii rasuul raacay buu iri nuqtada kaloo rabo oo la raba in la ogaado dadkan oo kibaar isku sheegayo inay kibaar noqdaan dadkaana ay fuqaradana araadil noqdaan maxaa keenay dulmiga mujtamaca ka dhex jiray waa ninkan waxa meeshaas geeyey dadkaana hoos u riday dulmi waayo dulmigii baa waxaa weyaan laga dhigay usuul inuu yahay oo dadkii loo xuguntamaya liannahu waxaa weeyaan ninkan xoole inuusan lahayn yaa lagu dullaystay hoos loo dhigay shaqada xunna loo dirayo talana aan laga qaadanaynin waxna aan lagu darsanaynin taas marka waxa weeyaan waa dulmi oo abaqa alculya ay ku hayso abaqa dunya u baahan in la zuuliyo ayaga marka waxay ka dagaalamayaan arintaas inaan meeshaan gaarno waqti badan ay naga qaadatay marka nebigaana wuxuu rabaa dib inuu noo celiyo oon dadkaas uu nagala mid dhigo taasna ma dhici karta bay yidhaahdeen marka waxaan u imaanaynaa marka intaas aan niriyo qisadii hore aan ka soo qaadanay mowqifu nuux min talabihim fii tardi aladiina aamanuu bihi dadkii ay u ishaareen oo yidhaahdeen maa naraaka ilaa ila tabacaka hum araadiluna wmaa naraaka tabacaka ila aladiina hum araadiluna ay yidhaahdeen waxay ka dalbadeen inuu nebi nuuxow intaan horta wax kaleba la gaarin ama aan ku rumayne ama aan ku diidne horta kuwaana dhaafi bay yidhahdeen hortayna dhaafi yacni ka shardi asaasi ina isla hadalna waxaa asaas u ah inaad horta aadna rumaysid aad dadkaas eridid marka waxaan soo sheegnay nuux inuu ka diiday ou yihi wamaa ana biaaridi aladiina aamanuu inahum mulaaquu rabbihim liannahum ayaga miisaanka ay wataan waxa waa dadka dabaqaad inuu kala yahay nuuxna miisaan kaloo wataa oo dadka waxaa lagu miisaami karaa iimaan billaahi ninkii ilaahay rumeeyana inuu sara marayo ninka kalena uu hoos marayo marka laba miisaano iskala duwanay wax ku miisaamayaan lannahu sida ilaahay yuri ina akramakum cinda allahi atqaakum ayagana waxay leeyihiin maya annaga dadka dad ka duwanaan nahay marka in nala hadlo waxaa loo baahan yahay in dadkaas horta agtaada jooga meesha laga saaro nebi nuuxna wuxuu u arkaa dadkan adaadilka aad ku magacaabayseen maanta way ka baxeen miisaan kale oo sharaf u yeela bay qaateen oo iimaanka iyo taqwada ilaahay tiisa ah ayagaa u baahan marka inay idiin qiimeeyaan baa layidhi marka marka labadaas baa waxaa weyaan wax iskeeni kara aanan ahayn marka diinta ilaahay markii la fiiriyo mawaasiinta bashariyada waxba ugama baahno ilaahay diintiisa kuma dhisno tanaadnimo iyo jaah qofkan uu leeyahay inuu awood leeyahay waxaasoo dhan waxa loo soo socdaba weyaan oo risaalada in lagula dagaalamo la rabo annaasu min aadam wa aadam min turaab in laga dhaadhiciyo ayb markaasaa waxaa dheeraad ah nebiyullaahi nuux intaas keli kuma gaabsanin wamaa ana biaaridi aladiina aamanuu inahum mulaaquu rabbihim walaakinii araakum qowma tajhaluun buu iri marka waxa weeyaan nebi nuux wuxuu sheegi doonaa inuusan dadkan eryi karin hadduu arintaas ku dhaqaaqana ilaahay wax ka qabsanaya wax la koobi kara inaysan ahayn taas waxay daliil u tahay inuusan nuux lahayn wax kasta ani gacanta iigu jiraan laakiin addoon lala xisaabtamaya inuu yah u sheegay taas waxay ahayd inuu ku dhaliso inay yidhaahdaan wallahi warkaan ninkan uu sheegaya asiga naftigiisa haddiiba lagula xisaabtamaya sidii nebi moxamed ilaahi ku yidhi walow taqawala calayna bacda alaqaawiili laakhadnaa minhu biاlyamiin uma laqatacna minhu اlwatiin famaa minkum min axadi canhu xaajiziin yani intaasaa lagu handaday hadduu nebiga uu dhihi lahay aniga ilaahay raallibu u yahay waxaan rabaan samayn karaa ma dhihina wuxuu ihi ilaahay waxaa lihi intaan u xadidnay hadduu meel yar ka baxo waxaan aan dhihinna uu naga sheego waxaan ku dhiganna waa la ogaanayaa baa layidhi ayb marka nebi nuux wuxuu yidhi walaakinii araakum qowman tajhaluun walaakinii araakum waxaan idiin arkaa buu ihi qowman intiin tajhaluuna jaahil ah yani tajhaluuna ficil mudaaric bimacnaa anakum jaahiluun waاljahlu yataradad macakum xayu maa kuntum yatajadad macakum marka taas macnaheeda waxaa weeyaan qowman tajhaluun waxaad horta jaahil ka tihiin dadka bani aadamka wax lagu kala fadilo adinka xoole iyo jaah iyo ina fulaanaad wadataan ma ogidiin in miisaanka dhabta ay tahay aliimaanu billaahi horta jaahilaad ka tihiin ayib midda kale qofka likownihi ou faqiir yahay inuu ilaahay dadka uu ka necab yahay ma ah ninka xoolaha lene ilaahay inuu dadka ka jecel yahay ma ah qoladii reer kufaaru quraysh markay yidhaahdeen naxnu akaru amwaala wawlaada wamaa naxnu bimucadabiina annagaa idinka xoolo badan nebi maxamedu saxaabadaad annagaa ka xoolo badan annagaa ka caruur badan taasna waxaynu daliil tahay inaan hadhowti ilaahay xumaan ou noo qabin ou naarna gelilaynin hadduu saas noo qabo adduunyadou naga dhigi lahay fuqara marka asxaabtaadaa fuqaraa hadhowtidana way naga hoosay doonaan qiyaama haddaan tagin adduunyadana way naga hooseeyaan sidaasay ay yidhahdeen nafs almushkila yaa nuux lagu yidhi markaasuu nuux wuxuu ugu yidhi u sheegay mas'alada ma aha mas'ale anigu waxaan raba iska samayn kara ma ah ninkan eri aad i tiraahdeen dadkan agtaada ka fogey aad tiraahdeen dadaan iska samayn karoon iska fogeyn kara ma ah liannahu haddaan arrintaas ku dhaqaaqo waxay noqonaysaa inaan sameey howl aan lay dirsanin waxaan ka cabsanayaa buu ihi haddii arrintaas aan ku dhaqaaqo ilaahay inuu ciqaabo wax cadaabkiisa iga celin karana maleh arrintaas asoo ka hadlaya wuxuu ihi wayaa qowmi man yansurunii min allahi in taradtuhum afalaa tadakaruun buur dad yahabow aada ileedihiin dadkan hala eryo haddaan arrintaas aan sameeyo oon dadka muminiinta aan ihahda waa hoysaysiin iimaankiinana wax u baahan male tag haddaan idhaahdo hadhowdi dama man yansurunii min allah in daradtum haddaan eryo ilaahay iga gargaaraya oo hadhow yaha cadaabkiisa iga celinaya afalaa tadakaruun buuri niyow dadka miyaadan fikiraynin miyaadan fikiraynin buuri nafsa shay waxaa weeyaan maa ashbaha leylata bilbaarixa qoladii ilaahay uu yihi wاصbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabahum biاlghadaati wاlcashiy yuriiduuna wajha walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinaة اlxayaaةi اdunya walaa tuطic man akfalna qalbah can dikrina wاtabaca hawaahu wakaana amruhu furuuطa fiiri nabi maxamed baali naftaada ay kugu sheekaynin ina dadkaas muminiinta ah oo fuqarada oo masaakiinta ah ay kula xumaadaan oo aad jeclaan lahayd inaad ka wareegtooday kuwaas kale kuu rumeeyaan sidii dacwadaada ay u caanbaxdo arintaas ay kugu dhicinaa lihi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiyi yuriiduun markaasaa waxaa loogu tiray walaa tutic man akfalnaa qalbahu can dikrina dadkaasna ha u indha taagina layidhi oo xoolo iyo jaah isku sheega inay leeyihiin agteenna waxay ilaahay agtiisa ka yihiin ma jirto marka ambiyadoo dhan mushkilo wada haysatay oo ah inay dadka dacwada ay la rabay inay qaataan inay xujo ugu dhigeen dadkaas intayba kula joogaan inaana wax kaa maqlaynin ay xujo uga dhigeen qowmu nuux caqiide bay lahaayeen oo raasikha u ah oo ah qoomkan oo ay ku magacaabeen araadil ee nuux rumeeyeen waxay yidhaahdeen war nuuxu kuwaan isku lugoyn sidai adduunyada wax ay u haystaan aynu u jirin aakharana aakhirana sidaasaa u taalla bay yidhahdeen waxaa weeye isdaar sukuuki lkhufraan xataa ay samaynayaan waxay yidhahdeen si adduunyadu waxba u helaynin iyay aakhirana waxba u helaynin buy marka isku lugoynin kuwaan kor uma qaadi kartide annagaa dad ahe aan ka wada hadalna wixii ay arrinta dhaafi karin ayb taas marka waxay u baahatay nebiyulaahi nuux inuu ka jawaabo markaasaa ilaahay wuxuu ihi siduu nuux u sheeg noo sheego wuxuu yidhi نبي لaahi نوuح ولاa أquل للذي تزdري أعyنكم للذiina تزdري أعyنكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بma في أنفسهم إنii إda لمiن الظالمين نبi نuuxa wxuu ri dad yhabow walaa aquulu dhihi maayo لiladiina dadkaa u dhihi maayo o aniga dacwadaydii qaatay تزdري أعyuنكم indhihiina ay xaqirayaan u dhihi maayo lan يؤتiيahm الlah خhيرا sida adinka aad tiraahdeen si adduunyada waxba ay gacanta ugu hayn aakhirana saasay noqonayaan aad tirahdeen aniga dhiimaayo buur allahu aclam bimaa fii anfusihim aniga biri wax dhici doonaan oga idiinma dhahay laakiin aniga dacwadaanan gaarsiina hadday qaataan hadhow ilaahay hala xisaabtamay inii idan la min aalimiin haddaan iraahdo dad yahow ha dacwadaan ha isku daalinina sidae adduunyada maxruumiin u tihiin ad aakhira maxruumiin u noqon doonti haddaan iraahdo nin daalim aha noqona oo waxaan loo dirsanin ka hadlay oo aan diintaydina ka run sheegin baa noqonayaa buuri amarkooda ilaahay baa loo dhaafay sidaasaa lagu yidhi marka nin ogaan karo qiyaamo waxa qof la siin karo ilaahay unbaa ogaan kara cid kale ogaan karta ma laha aayad kalena ilaahay wuxuu ku yidhi asoo nuux nooga hadlaya inuu yidhi wamaa cilmii bima kaanuu yacmaluun in xisaabuhum ilaa calaa rabbi low tashcuruun suurat shucaraa yaa wuxuu ihi dadka aada leedihiin ha isku daalin wax ma helayaan wamaa cilmii aniga ogaalkayga muxuu yahay bimaa kaanuu yacmaluuna waxay camalfali doonaan aniga cilmi umalihi in xisaabuhum xisaabtoodana ma aha ilaa calaa rabbi rabbigiina unbaa ogaan kara low tashcuruuna hadaad dad shucuur laho wax fahmaya aad tihiin waxaa la yaab leh sida nebiyulaahi nuux oo u yahay nin itizaan leh oo degan oo hadal xun uu ka soo baxayn dadka oo la hadlay dad xun weeyaan usluub xunayna adeegsanayaan xataa yataqawaluu cala allahi ay yidhaahdeen ilaahay dadkan wax ma siinaya asiga ma dhihin ilaahay waxbuu siinaa jannaay wada leeyihiin ma dhihin wuxuu ani dacwadaan aan ugu yeerayaa mana dhahay qiyaamada wax ma helaysiin ma dhahay buuri taas ilaahay u taalla shuf hadal oo waxaa weeyaan bikulli suhuula qof kastoo mantiq iyo caqli ku hadlaya uu wax ka fahmi karo wuxuu ihi dadkaas ilaahay bay u taallaa ninka naarta iyo jannada gelayo laakiin aniga sida adinka ad axkaamta u soo bixinaysiin aniga soo bixi maayo sidaasuu yiri ayb markaasuu in xisaabhum ila calىa rabbi low tashcuruun walam yaqul inahum min ahli khayr calaa agsi qowlihim bal wuxuu heli karay nebi nuux inuu yidhah maadaama ay rumeeyeen oy diintii qaateen way idinka fiican yihiin jannanada qiyaamay leeyihiin hadduu yidhaahdo waxa weeyaan aqrab ila alxaqiiqa ayb umuurta mideedii saddexaad oo ay nebi nuux ay uga hor yimideen mar waxay yidhahdeen fii dalaali mubiin marka labaad waxay yidhahdeen dadka ku raaca dad hooseeya ah mar saddexaadkii waxay yidhahdeen adiga bashar aad tahay oo annagana lamid qof annaga la mid ahaad tahay waxaadna dheer tahay ma jirto macnihii waxa weeyaan inaad rasuul ilaahay aad tahay inaad sheegatid xaq umalihid mana dhici karto bani aadam inuu ilaahay xiriir la yeeshto oo aad sheegaysid ou dadka kale iskaga fadilo wax suuragal ma aha bay yidhaahdeen laakiin hadduu ilaahay naga doonayo inaan diin ka qaadanno malaa'igou noo soo diri lahaay sidaasay yidhaahdeen ayaga keligoodna kuma gagaar ahee ummamtii hore oo dhan baa arrintaas tiriyeen faqaala almala'u aladiina kafaruu min qowmihi maa haada ilaa basharu milukum yuriidu an yatafadala calaykum wlow shaءa اllah laأnزla malaaئkaة ma samicna bhada fi aaba'ina اlأwaliin qisadaas waxaa weyaan qisaةu nabi llaahi nuux fii suuraةi اlmuؤminuun lagu sheegay faqaala اlmala'u kuwii unbaa daba taagan oo nebiga hor taagan waxay yidhaahdeen aladiina kafaruu min qowmihi dadkii madaxda isku sheegay oona gaaloobeen waxay yidhahdeen maa haada maa nuuxata uma quuraan maa haada kan ma aha bay yidhahdeen ilaa basharu milukum waa bashar adinka idin la mid yuriidu wuxuu doonayaa an yatafadala calaykum inuu idinka naftiisa inuu sara mariyo ou inuu idinka fadli badan yahay uu cadaysto uu yihaa rasuulana halaysoo raaca markaasay yidhahdeen walow shaaa allahu ilaahay hadduu dooni lahay la anzala malaa'ikatan uu soo deji lahay malaa'igu noo deji lahay rasuul annaga dad waaweynaanahay ma astaahilno qofna lamid inaloo soo dira malaa'igaa noola diri lahay markaase waxay ku dareen maa samicnaa bi haada wax diin wato oo rasuulaan sheeganana ma maqlin fii aabaa'ina alawaliina dadkeennii horhoro iyo caadadii iyo dhaqankii iyo aabbayaalkeenni markan ku laabanay wax sheegaya inuu ilaahay rasuul soo diray oo qof bani aadan oo ka dhigay wax jira ma ah laakiin waxaa waaye nuuxa inta meel fadhiistay dariiqaduu madax noogula lahaay uu intuu ku fikiray iyo uu noola yimid inuu rasuul noo yahay ou raba inuuna xukuma bay yidhaahdeen ayib markaasay yidhaahdeen dadkeennii arrintaasna waxaan ka maqalnay aslaafteenni iyo ajdaadeenni umamtii hore ma jiraan marka taas waxaa weeyaan waxay ishaarayaan inay marnaba suuragal ahayn inuu nuux risaalo gaar la noqdo midda labaad haddaad wuxuu ihi hadduuba ilaahay doonayo inuu nin annaga naga mid e uu noo soo diro nuuxow adiga wax lagu doorta maxay tahy dad kula mid ah yaa buux oo la wada yaqaana adiga maxaa keenay inaad rasuul noogu noqotid wax lala yaaba soo ma ah nafsa shay nabi muxamed aunzila calayhi dikru min baynina baa layidhi annagoo wada joogna sabat adi laguu doortay maxay tahay mar waxay yidhahdeen waqaaluu lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayn cadiim haddaanba laga maarmaynu ilaahay rasuul soo diraya labadan qaryo daa'if iyo maka dadka ugu waaweyn labada nimoo madaxda ah hadduu rasuulka dhigi lahay waaba feerin lahaynba waxay yidhaahdeen laakiin adoo yatiim ah oo dee meeshaas ka dhashay in ilaahay qof kaloo soo diro uu muyuu waayey saasay macnihii ka dhigantah nafsa shay reer qowmu nuux ayagana sidaasay leeyihiinoo haddii xataa aan faradnino annaga ilaahay malaguba noo soo diri lahay hadduu bini aadam noo soo dirayo wax adiga ilaahay inuu gooni kuu doorto keentay maxay tahay taas jawaabteeda horeyaa loo soo hormariyo waxaa la yidhi sidii ilaahay hore u sheegay aw cajibtum an jaa'akum dikru min rabbikum calaa rajuli minkum liyundirakum walitattaquu walacalakum turxamuun jawaabtaasaa laga bixi aw cajibtum ma waxaad la yaabteen an jaa'akum inuu idin yimid dikrun xasuus oo diin iyo risaala min rabbikum idinkaga timid calaa rajulin calaa lisaani rajulin rajul carabkiisna ladinkugu soo diro minkum idinka mid eh nin adinka idinka mid eh in risaala idinku soo dhiibo wax lala yaaba may noqoto liyundirakum inuu ilaahay naartiisa idinkaga diibo walitattaquu cadaabkiisana aad ka cabsataan walacalakum turxamuuna meesha arintaas ay ladahay bil ii sheegaa layidhi oo hadda hadda aniga maanta ilaahay niman aniga ahayn haduu hadda uu risaalo u dhiibi lahay waxaad nafsa sheeya baad dhihi lahdeen ninkan waxaad ku dhihi lahaydeen adiga mooye ma dad kaloo waa ilaahay oo uu rasuul ka dhigto marka masaladaas masalo oo ma aha oo xujo laga dhigan kara ma aha markaasuu nuux wuxuu iri waxa oo aada la yaabsan tihiin oo aad aada rumayla-dihiin ilaa ilaahay inuu qof naga naga mid inuu doorto risaalana uu ku kalifo ninkaasna aad uu yahay rajulun minkum la yaqaano nasabkiisa asalkiisa la yaqaano faraciisa la yaqaano inaad uu rasuul adinkaga dhigo waxa diidaya ma ii sheegi kartaana layidhi wax ma sheegi kartaan midda kale waxaa weeyaan ilaahay suu yiri haddii dadkan sida ay sheeganayaan sida noo imaan doonto haddii waxa aada diideen oo aad tidhaahdeen nin oo bani aadam annaga rasaalo uma amnin ilahay hadduu malag noo soo diri lahay ilaahay wuxuu ihi haddii malag loo soo diro asoo malagnimadiisa ku baaqi lama hadli kari lahayn liannahu awooddaas ma laha haddii bani aadam malagii laga dhigane waxaa la yidhi waxaa weyaan arrintii waa isaga darsoomi lahayd adig basharaad taad dhihi lahaydeen walow jacalnaahu malakan la jacalnaahu rajulan walalabasnaa calayhi maa yalbisuuna ba haddii sida aad dalbanaysiin ladi samay lahay malag lasoo diri lahay waxaan ku qasbanaanahayn malagaasaad wax ugu fahamtaan in bani aadam suuradiisa loo okaysiiyo haddii loo okaysiyana haddana shakigaa imaan lahay walalabasnaa calayhi maa yalbisuun wixii isaga dhexyaaci lahay marka waa lagama maarmaan in nin aad taqaaniin luqadiisa aad fahmaysaan wanaagna aad ku taqaaniin in ladiin soo diro xikmadaaba ku jirtaba walidaalika ilaahay sunnadiisa waxay ku timid in qoom kastaba loo diro nin ay yaqaanaan nasabkiisa luqadiisana ay fahmayaan walidaalika ilahi wuxuu ihi wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa bilisaani qowmihi liyubayina lahum ilaahay wuxuu rasuul aan dirnay ma jirto ilaa qoomka loo diray luqadiisa loola diraa waxaa saas loogu yeeraynay inuu diinta ugu caddeeyo luqa ay fahmi karaan nebi moxamed markii la yidhi qoomkiisu ilaahay u diray waxaa layidhi walow jacalnaahu acjamiya laqaaluu lowlaa fusilat aayaatuhu a acjamiyu wacarabiy haddii diinta nebi moxamed lagu soo deji lahay luqadooda luqa aan ahayn loogu deji lahay waxaan waxaan fahmayna male meel aan ka bilownana male diintaan ord soo tarjuma la dhihi lahay ayib marka sidaa daraaddeed bayna waxay sheegteen oo inuu nuux inuu bashar ahaadaha ay diidaynin inuu rasuul noqdo asigoo nuux haddana dalaa'ilka u badinaya oo u caddaynaya qofka inuu rasuulkahay bashar inuu noqdo waxdiida aynan hayn yaa meel kale wuxuu ku yidhi suuratu huud fii qisati nebillaahi nuux qaala yaa qowmi ara'aytum in kuntu calaa bayinatin min rabbi wa aataanii raxmata min cindihi facummiyat calaykum anulzimukumuuha wa antum lahaa kaarihuun yuu ku yidhi qisadaas waxa weeyaan darsigeenna dambe yaan aan ku dari doonna haddii ilaah yidhaahdo oo ay caddahay inay marnaba ceeb ahayn qof bashar ah in risaalo lala soo diro dadkii luqadiisii ay fahmayaanna ugu caddeeyo ulajeedadii ilaahay kolahay iyo sida loo abuurayna uu caddeeyo ceeb inaysan ahayn iyo arrintaas aan ka fahmayna wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin